بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay shiqaaqada ka socota koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo ee la xidhiidhta doorashada marka hore innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shiqaaqooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan cabdishakuur yacquub oo ahaa guddoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada koonfur galbeed waxaana sidoo waxaan waxaana sidoo kale allagoo baryaynaa inuu caafimaad degdeg a siiyo intii ku dhaawacantay intii hantidooda ku weydayna beddel kheyr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muwaatin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo mukhtaar roobowna waa muwaatin soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddaynaysaa inuu u tartami karo doorashada koonfur galbeed dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meelka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii mukhtaar roobow oo loo soo xihay oo loo soo xidhay si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerida dadweynaha sidaasi daraaddeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda ayna u baahan yihiin inay u madax bannaanaadaan aayahooda aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan waxaa sidoo kale xusid mudan inaan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka koonfur galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin sidaas daraaddeed ugu dambayntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer koonfur galbeed ay isdejiyaan labadana adkeeyaan sharcigana dhowraan in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jawi xasiloon jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorashada doorasho xur iyo xalaal ah in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed in musharaxa xidhan xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan loona oggolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xidhay si uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed sidaasi oo kale waxaan rabaa sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xur inuu noqdo baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan degganahay inay u soo gudbaan waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta wuu ka madax bannaan yahay waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo oggolaadaa xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda هذا وبالله التوفيق هذا المحسنتين way gudoomiye wakiilkashinka universal adda-isoke weye halkan ay soo degtay baarlamaankii waa uu xiran yahay khilaaf ayaa waddanka ka jira maxaa xal ah oo aad samayn lahayd oo haddaad shacabka u sheegaysaa horta xalka xal mucjizaa ma aha marka ay isu furan yihiin xildhibaanada oo sida horta aad la socotaanba qodobka sagaashan iyo labaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah wuxuu u oggolaanayaa sagaashan iyo laba xildhibaan oo golaha shacabka ka mid ah inay mooshin keeni karaan mooshinka inuu saxan yahay iyo inuu qaldan yahay iyo in mooshinkaasi laga hadlo wakhtigii u baahan yahay marka sidaa daraaddeed annaga waxaan rabnaa xaqay u leeyihiin xildhibaanada inay mooshin keeni karaan mooshinkana wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanka uu ka mid yahay waxaan u baahannahay marka haddii la helo annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin instituushannada dawladda oo hadda shaqaynaya inay dhibaato gaarto ma rabno laakiin fii nafsi lwaqta ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka waxaan ka hadlayna waxaa waaye madax bannaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkaan ka hadlaynaa haddii ay xihanto in la isu gudbi waayo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada haddii ay noqdaan mid ay isu gudbi waayaan wax la xallin kara ma lah aniga halkaan waxaan ugu soo wareegay waxaa ugu muhiimsan inaan helo xildhibaanada dhaqdhaqaaq furan inay helaan waad la socotaan deegaankii hore oo aan degganaa suurtagalay noqon weyse xildhibaanada inay soo gudbaan halkaan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo oggolaado checkpointiyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino halkaan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin waxaan rabaa dastuurkaas kumeelgaarka in la ilaaliyo soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celinno ma aha fowdo inaan ku sii soconno ta kale soddon ku sano ku dhowaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay instituushannada dawladdana ay la dhismi la'yihiin in qof walba uu uun ka fikiro waxaa maantaas dhacaya marka ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qabalaasi iyo aanan u socon waxdumin waxaan u soconnaa qof walboo ka mid ah ama dawladda ha noqdo ama mujtamaca soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dawlad waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wado waa sharci sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado aniga anuu hoggaansanaada ninka kaleoo shacabka oo caadigaana uu hoggaansanaada anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan dee taas micnaheed dawlad maaha aad iyo aad umadsanta villa hargeysaan ku shaqaynaynaa waxaan ku shaqaynaynaa meesha la yidhaahdo xaruntii ee golaha iska lahaa intaana shaqada bilaabin waad dareemi kartaa gudoomiyaha baarlamaanka mar walba intaan baarlamaanka la tegin wixii xaalada jira wuxuu kala shira gudiyada gudiyadaad la shiraysaa qofka xal markuu raadinayana wuxuu u baahan yahay intaan la isu imaan kahor ka hor inuu wax soo xallin karo marka waxaan ku shiri doonnaa meeshaanadaan tegi doonnaa wax dhib aana kama jiri doonaan insha allah